bismillaahi raxmaan iraxiim waa sagal iyo faadumo oo idinkala soo hadlaya bodkastigii ladnaan barnaamijkeenu maanta barnaamijyadii hore wuu ka duwan yahay waa xalqadii noogu dambeysay ee sanadkan insha allah aanu duubayno inkastoo aanu camal ahaan dadka diinteena haysta ay tahay inaan maalin walba isxisaabino oonu is eegno maalin walba inaanu ka fiicnaano maalintii ku xigtay haddana mararka qaarkood camalada qaarkood ayaa ah in sanadkii qofkii uu dib u eegu yidhahdo sanadkii hore maxaan sameeyey marka maadaama sanad cusubna uu nagu soo fool leeyahay waxaa wanaagsan inaanu ka fakerno mar walba maxaanu sanadkii hore aanu samaynay waxay noo tahay inaanu aqoonsano ama aanu eegno waxyaabaha fiican ee aanu nafteenna iyo reerkeennaba aanu u qabanay way sahlanta mar walba in la xusuusto maxaanan samaynin laakiin hadduu qof walba fadhiisto uu is eego maxaad samaysa wax badan baad samaysay maasha allah marka way dhacdaa inaan inta badan ilowno wixii fiicnaa marka xalqadani waxay tahay xalqad aan ugu talagalnay inaan anaguna isxusuusino dadka kalena aanu ku dhiirigalino inay xusuustaan maxaad samaysay maxaad sanadkii hore reerkaagiyo aad u samaysay ama aad ka faa'iidaysatay miyaanu u baahannahay inaanu isbedelno reerkeena inaanu wax cusub kusoo kordhino miyaanu u baahannahay waxyaabo badan in laga fekeraa way fiican tahay marka barnaamijkani waxa weeye waa dhiirigelin waxyaabaha qaarkood annaguna aanu ka fakernay nafteenna iyo waxyaabaha qaarkood aan la jeclaysano dadka inaan la wadaagno faadumo dhowr dhiirigelin baad maskaxda ku haysaa maanta ayaan filayaa si fiican
bal dhiirigelintaada nooga hadal bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waxyaabahan halkan idiinsoo sheegayno waa siday walaashay sagalba sheegtay marka ugu horeysa nafteena ayaan ku dhiirigelinaynaa midda kaleetana waxaan ku dhiirigelinaynaa walaalaheena inaan dhegeysanaya waxaan ku dhiirigelinaynaa ubadkeena waxaan ku dhiirigelinaynaa xaaska aan leenahay yani odayadeena iyo yani rag iyo dumar inta waan ku dhiirigelinaynaa waa wax caam ah oo qof walba qusayso ha yaraada ha weynaado ee qusaynayso iyo khaasatanna waalidiinta midda ugu horeyso aan isleenahay oo aan kasoo qaadanayna weliba aan ka tabinayna ayaa waxay tahay diinta yani midda ugu horeysa waxay tahay dadka kula dhaqan dabci wanaagsan waxaan anaga dhahna maahan waa waxa nabigeena calayhi salaatu wasalaam u yiraahday dadka kula dhaqan dabci wanaagsan haddaba maxaa loola jeedaa waaye yani in aan yani dabciyadeena ugu wan wanaagsan aan dadka aan tusino dadka noogu horeeya aan tusinayna ay tahay reerkeena yani reerka wax nooga soo sakeeya malahan inaan xataa aan fiirino dhinacyada qofka uu ka wanaagsan yahay yacni qof kaamil ah ma jiro anigan anagaan idinla hadlayna ma idin dhihi karno waa waxaan nahay qof boqolkiiba boqol dhinac walba ka dhammaystiran ilaahay unbaa meel walba ka dhammaystiran laakiin bini aadanka meel cilad cilad walbuu leeyahay so qof walba meel buu ku fiican yahay in aan yacni markaan leenahay dadka kula dhaqan dabci wanaagsan waxaan ula jeednaa qof walba oo aad la kulmayso inaad ku tuhunto wanaag yacni marna aadan xumaan ku tuhmin xataa haddaad ku aragto xumaan inaad u cudur daarto
sax inaad yacni mar walba xusni danniga waxay diintu ay tidhaahda yani inaad niyadaada wanaajiso qofkii kale dannigaagiiyo fikirkaaga aad ka wanaajiso waa muhiim si fiican xataa yacni ubadkaaga inaad u cudur daarto aad tiraahdo yani haddii qalad uu ka dhaco kale ubadkaaga oo weli waxaan ula jeedaa dadka ilmaha yani qaangaarka lahoo roroon lahoo kaleeto haddii qalad ay ka dhacaan in aan u yani u cudur daarno inaan u cudur daarno qofka aad la nooshahay odaygaaga haddii uu yahay xaaska xaaskaaga haddii ay tahay intaba aad u cudur daarto oo aad fiiriso dhinacyada wanwanaagsan qofka in caruurta laftirkooda ay waalidka u cudur daaraan khaasatan aan ula jeedaa caruurta rooroon oo yacni waalid haddaan annaga nahay labadeena idin la hadlayna waalid ahba qaladaad badan way naga dhacaan idinka laftirkiina ubadkeena iyo ubadka walba iyo dhalinyarada dhan aan la hadlayna inay iyagana noo cudur daaraan laftirkeena qaladaadka naga yimaada ama qaladaadka naga dhaco kaleeto labada isqabana inay isku cudur daaraan oo kale yani mar walba qofka inuu dabci wanaagsan kula dhaqmo yani dabeecadda nebiga calayhi salaatu salaam ayaa waxaa ka mid ahed inuu qof qofka uu ku sheego wanaagiisa yani inaadan maanta oo dhan aadan fiirinin xumaantiisa xataa yani keliya maaha inaad aad tuhunkeena kaliya iyo waxa aan ka rajaynayna qofka kaliya wanaagga maahe xataa in aad aad qofkii u sheegto oo aad aad ku tiraahdo wanaagiisa aad u sheegto haddaad wax u sheegayso ama aad la talinaysa xataa aad ku tiraahdo maasha allah yani sidaan baad tahay sidaan aan yani wixii aad ka jeceshaad wanaagiisa aad u sheegaysa kadib ayaad waxaad u sheegaysaa wixii aad aad rabi lahayd inaad uu qofka uu iska bedelo yani nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa gacantiisa kusoo islaamay dad badan maxayna kusoo islaameen dabcigiisa wanaagsan yani khaalid bin waliid yani oo ahaa yani qof oo saxaabi ah radia allahu canhu oo oo maxaa la yirahdaa geesi ah yani dad badan oo muslimiin markii hore wuu soo laayay laakiin hadda nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu arkay wanaagiisa marka qisadiisa dib u raaca oo soo dhegaysta because marka la fiiriyo waxaa la arkaa khaalid bin waliid waxyaabaha kusoo islaamay waxay ahayd inuu maqlay nebiga inuu wanaag ka sheegay marka wuxuuba la yaabanaa anigoo muslimiinta markii laayay oo dagaalkii aan ku laayay sidee haddana wax la iigu sheegi karaa yani wanaagu iga sheegaya maxay tahay yani qofka in aan aan wanaagiisa sheegna haddana teeda kale waxaa la yiraahdaa qofka markaad wanaaga aad aad aad ku tuhunto ama aad ku sheegto ilaahay wuxuuba kaaga dhigaya wanaaggaas uu maxaa la yirahda qofkii samaynaya adiga inaad mar walbo aad aad adduunka markaad wanaag siiso wanaaggaa kugu soo laabto haddaad xumaan dhiibto xumaanka xumaantaada kugu soo laabanayso haddaad ku tuhunto qof inuu xun yahay xumaantiisa kugu soo laabanaysa haddii uu wanaagsan yahan wanaagtiisa kugu soo laabanaysa sax
middaasi waa qeybta koowaad dhiirigelinta labaadna waxay tahay tan unbay la xiriirtaa oo ah ha noqon qof maanta dhan dhaleecayn sameeya yani ma ila aragtay yani annagaba way naga dhacdaa yani ilaahay amarkii laakiin waxaa jira dada yani dabeecaddan aad iyo aad ugu badan tahay waxaaba jiraba dad maanta dhan jecel inay wax dhaleeceeyaan haddii ay noqdaan ubadkooda waxlay ka sheegaan haddii ay noqdo xaaskooda dadka kale xataa markuu wanaag arko wuxuu leeyahay ha kaasna horta ma aragta adig yani waxaa laga yabaa isagoo wanaagii samaynayo war qofkani allah muxuu leeyahay maxaa la yidhahda ama cunugiisuu dhahay waa jec waa ku jeclahay ama xaaskiisu saan ku yirahda allahu akbar horta maxaa ka ogta adig guriga anaga gurigiisa ogey wuxuu sameeyey qayl nin qaylo badan ama naag qaylo badan ama waxaasa le yani dad baa jiro dhaleecayn marka
waa waa waxay cadaanku yidhaahdaan dadku laba qofood markaad dad waxa jira mar walba ka arka dhinaca kale koob baa biyahaaf lagu shubaya waa mahmah caana qof wuxuu ku odhanayaa koobkan haaf buu maqan yahay ama waa haaf empty ama waa haaf full waxaa la yidhi qofka haaf fullka u arkaa mar walba waa qof positive niyadiisu ma aragtay dhinaca fiican mar walba marka positiveku xitaa cadaankiyo dadkani way sheegeen yani positiveku niyadu inuu wax biyaabo badan qofka nolosha uu ku leeyahay muhiimad fara badan
yani dhalecayntana way ka gedisantahay wax isku sheega yani ilmaheena aan dhalnay wax badan oo aanan anaga karaalehan bay samayna haddaad maantao dhan dhaleecayso oo aad dhaleecayso isbedel ma helaysid wax isbedel ah ma imaanayo waxa keliyo imaanaya waxay tahay xumaan nacayb iyo qofkiiba inuusan uu kusii dhegaysaninba marka haddii aad rabto in uu qofka isbedelo horta wanaagiisa u sheeg iyo meesha u baahan yahay inuu ka wanaajiya saan horeba aan u sheegnayba يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني مر والبا tusaale horta waa inuu noo noqdo yani waxa alla waxa aan samaynayna dhaqankeena hab dhaqankeena tarbiyadeena waa uma baahaninba waa kale inaan fiirino bas le nabiga alayhi salaam siduu u dhaqmi jira haddaan fiirino taasaaba nagu filanba marka caaisha waa la weydiiyey waxaa la yiraahday siduu nebigu u dhaqmi jiray waxay ay sheegtay in uusan weligiisa uusan wax oo xumaan ah ama haddii cunto loo keenoo kaleeto inuusan wax xumaan uusan ka sheegin ku wuxuu jeclaana faruhu ka qaadi jiri wuxuu jeclaana waa cuni jiri yani ma dhihi jirin waxba cusbaa ku badan iyo sokora ku badan iyo wax dad laakiin waxaa iska jiraba oo jecelba haddaba aniga marmarka qaarkiis aa ka mid naqdabe marka yani waxa yani sa u fahmaan xataa dhegaystayaasheena in ay tahay waxyaabaha aan sheegayno ma ahan waxyaaba anaga anaga laftirkeena aan ku wanaagsanna ma laakiin waa wax aan anaga jecelna laftirkeena inaan iska bedelno kolley markaad soo qoraysid waxyaabaha qaarkood aad ka hadlayso waa wixii adigu naftaadi aad aad isxusuusisay sax marka waxaan anagu isxusuusinin baan idinkan idin xusuusinayna waa sidaas marka xataa nabiga calayhi salaatu salaam dabeecadiisa qofna weligiisa muu dhaleecaynin anas bin malik oo la wareysanaya yani haddaa xasuusataan anas bin malik wuxuu ahaa qaadimkii ama wuxuu u qidmayn jiray nabiga calayhi salaam ayuu u qidmayn jiray hooyadiisaan u hibeysay oo tiraahda yani wiilkayga ha kuu qidmay yani hooyada meel dheeray ka fikiraysa cisdheys anshaxiisa ha ka barto diinta ha ka barto wax walba ha ka barto marka anas bin malik wuxuu nabiga calayhi salaam la joogay sagaal sano haddii siirada lasii raacana anas ilaa iyo sagaashameeyo sano wuu gaaray yani ilaahayna cilmi iyo wax walbuu siiyey marka mar la weydiiyey wuxuu yidhaahday sidee dabeecadda nabiga calayhi salaam uu ahaa siduu kuula dhaqmi jiray oo kale wuxuu dhahay weligiis igama caban ama kama caban wax aan u qabtay yacni marka tani ha noqoto haddii aan ahaan jirnay dad maanta dhan wax dhaleeceeyo oo maanta dhan dhinaca xumaanta fiiriyo ama dhinaca negatifeka fiiriyo ha noqoto sanadkani waxyaabaha aan iska bedelayno ha noqoto in aanan dhaleecaynin dadka haddaan yani ay naqatane inaan isxasuusino ay tahay waxyaabaha aan iska bedelayno sax
midda saddexaad waxay tahay dhiirigelinta saddexaad u muuji jacaylkaaga ama jacaylka aad u qabto ubadkaaga xaaskaaga waalidkaaga walaalahaaga asxaabtaada yacni dadka u muuji ma ahan keliya inaad qalbiga un ka jeceshahay waa inaad u muujisaa markaad u muujiso qofkii jacaylkii qof lagama yaabo qof kale jacayl u muujiyey in uu xumaan uu ku soo celiyo jacayl unbuu kugu soo celinaya sax at least hadduu yahay qof oo xun oo qalbi adagne un xumaan ma ku gaarsiinayo yani haddaad jacaylka tusisay uu yahay qof wanaagsan boqol way kuusoo jibaarmaysaa hadduu yahayna qof qalbigiisa adag oo qof wanaagsan aan ahaynna at least ama ugu yaraan wuxuu kaa ceshanayaa xumaantiisa ayuu kaa ceshanayaa sax yacni maaha keliya qofkii waan waan ku jeclahay oo ogow laakiin waanaad ficil ahaana uu qofkii kaa dareemaa oo aad tustaa sax yacni runtii waxaa jira waraysi aan caruur badan aan aan la yeeshay oo soomaali ah waxyaabaha ay ii sheegeen waxaa ka mid ah un ilmaha badana waxaa la yidhaahdaa ilmaha aan dhalnay waxay un ay dadka kale u sheegaan ama yani waalidkooda waxay u yihiin looyal ama way yani mar walba waalidkooda way yani difaacayaan oo kaleeto so laakiinse markaan caruurta dib aan waraysiga aan samaynaya waxyaabaha badan ay ka sheekeynayaan waxaa ka mid ahaa way og yihiin inay waalidkooda jecel yihiin laakiinse waxay dhahaan adag tahay waalidiinta qaarkood inay jacaylka noo muujiyaan sax yacni maxaan maxaan samayn karnaa waay yacni ilmaha waxay u baahan yihiin inay maqlaan ama inay aqriyaan un un si in inaad ku dareensiisa jacaylka keliya ma ahan inaan dhinacan baahidooda aan siino oo ah waxay cuni lahayn waxay cabi lahayn waxay gashan lahaayeen iyo safaradooda iyo keliya ma ahan yacni jacaylka waa inaan tusino aan u sheegno yacni ku dheh waan ku jeclahay waxaad u sheegtaa inaad aragtidooda ku faraxdid qof igu qaali baad tahay yani yani erxam fi lardi yani yarxamakum man fi sama yani haddaan u naxariisano dadka dhulka joogo ilaahaya isagana noo naxariisanaya yani maxaa la yidhahdaa tani waxay kaleeto ay ina tusinaysaa yani ubadka keliya maaha labada xaaso isqabo in ay iyaga laftirkooda isku muujiyaan inaad waalidkaaga u sheegto inaad jeceshahay inaad walaalahaaga u sheegto inaad jeceshahay asxaabtaada inaad u sheegto inaad jeceshahay haddaad rabtid inuu jecel kugu soo laba jibaarmo run waa waxaanu ku noolnahay mujtamaceenu aslanba kamay samaysanan mujtamac caadifiyan ah oo caadifadooda muujiya laakiin yani wax walba waa la bedeli karaa caadifo haddaad kusoo kortay guri aan caadifada laga muujin adiga qof kuguma xidhin inaanad muujin soo qof walbaaba uu muujin karaa waad bedeli kartaa waa sax
midda kaleeto ayaa waxay tahay afaraad dhiirigelinta afaraad qaladkaaga qiro ee ha noqon mid isla weyn haddaba maxaan ula jeednaa waay in la israaligeliyo yani qalad qalad anaga waalid ahaan qalad wuu naga dhacaa oo caruurteen aan ku samayno laakiin noqo mid dhaho iga raali noqo yacni raaligelinna wanaag unbay dhalisaa ee xumaan ma dhaliso dhibaatada badan ee hadda familada ka dhaco waxaa ka mid ah inaan la israaligelin inaad ilmahaaga qalad baad ka gashay yani inaadan raaligelin haddaba yani ilmaha saan sheegnay waalidka wuxuu u yahay sawir wuxuu u yahay miduu ku daydo haddii adiga uu ku arko qaladkii adoo samaynaya oo haddana aadan raaligelinaynin maxaad barta waay dadka lama raaligeli hadhowda ciyaalkii iskuulka ama ciyaalkii banaanka ama qofka noqotaba wuu intuu soo garaaco haddana wuxuu baranayaa maxaa la yirahdaa inaanan liis raaligelinin so wax walba aan anaga samaynayno yani ilmaheena waa waxa ay iyaga ay naga baranayaan marka inaan anaga laftarkeena noqono dadkaasi ay ku dayadaan oo ah inaan maxaa la yiraahdaa aan iyaga laftarkooda raaligelino waa muhiim muhiim way raaligelintu in yani ilaahay anagoo bini aadam hadduu noo dambi dhaafuu na cafiyo anaguna inaan qofka raali ahow ku nidhaahno nu qirano khaladkeena waa wax maaragtay haddaanu qofku awoodin waa wax laga xumaado runtii adigoo bini aadama inaanad khaladkaaga qiran karin oonad odhan karin ilaahayba calfis baad weydiisatay dadka kalenaad raalli aho ku tidhaahda waxa ugu sahlan ee ilmahaaga yacni waa raxmadday soo gelaysaa qofkii inaad raxmaddii tusto inaad waxaan dad badanna way jiraan dadkeena ka mida oo aan weligood raalli ahow aan odhan qof ama khalad ay sameeyeen aan qiranin waa midaan u baahan inaan eegno runtii si fiican yani waxyaabahan iska bedeli karno ay tahay midda shanaad aan isleeyahay in iyadana aan waxyaabaha aan sanadka soo socda iska bedeli karna waxaa ka mid ah inaan ku qanacsanaano wuxuu ilaahayna siiyey
alxamdulilah alxamdulilah inaan alxamdulilah because alxamdulilahda waxay badinaysaa inuu ilaahay kuu sii kordhiyo maxaa la yiraahdaa wixii aad haysatay xataa haddaad aad aad lacag la-aan tahay alxamdulilah iska dheh shaqa la-aan haddaad tahay yani shaqada waad raadsanaysaa yani waxa kuma dhahaayo shaqaha raadsanin bas alxamdulilah dhulka guriga fariisamay yani alxamdulilah yani waxaa jirta nicmad aan haysano uu qofkala haysanin wuxuu ilaahay ku siiye labada indho waa nicmo subaxdii inaan soo kacno hurdaba kasoo kacno waa nicmo inaan neefsan karno waa nicmo in far ay ku xanuunaynin far yar xataa inay ku xanuunaynin waa nicmo qofkii farta xanuunaysa unbaa garan kara marka iyo middan waxaan ugu sii weyna ula sii jeeda waxay tahay weligaa ha isla barbar dhigin waalid kale because hadda waxaan ku jirnaa xili ay baraha bulshada ay noo noqotay meesha dadka aan ka fiirino waxaan arkaynaa baraha bulshada qof soo dhigaayo cunto qof soo dhigaayo guri qurux badan yacni ma ka warqabtaa qofkaasi inta saacadood uu geliya halka sawir uu qaadayo anaa iska soo qaadayo maalinta aan sawir qaadayo runtii halka alaabta ka aruuri waxaan dadka tusinayaa dhinaca meesha waxa ka toosan yahay waxa kaloo gadaasheeda qasqasan haddaan sawir dhan guriga soo wada qaado maraa lay dhihi laha maxay taa gurigan saan maxaa waaye halka meel aynoo tusinaysa halka kale yani qofna in uusan iskula barbardhigin dadka aan ka arkayno ama sawirada aan ka arkayno ama dadka waxa ay noo muujinayaan baraha bulshada waxaa dhici karta in ay dad ay soo muujin ay yiraahdaan ilmahayga kanuu yaqaanaa ama ilmahayga kaasuu yaqaanaa ama ilmahayga shahaadadaanu qaatay yacni weliga ha isla barbardhigan qofkaasi dhibkiisa iyo waalidkaasi iyo dhibka uu soo maray kama war hayno waalidkaasi yacni dhibaato badan inuu kasoo maraa dhici karto inuu ilmihiisa heerkaas soo gaarsiiyo oo weliba ilmihiisa ay wax kale usii baahnaan lahaayeen maxaan kaloo xataa waxyaabaha kaloo la oran kara yani dad badan qaar waxaa laga yaabaa sawiro inaan aragno nin iyo maxaa la yirahda xaaskiisa oo isa soo sawira ama dalxiiskaasi aad ama dalxiiskaasi aad ama kan aade ha isla barbardhigin because kama warqabno runtii noloshooda rasmiga ah qof ka warqabo qof walba dhib buu haysta meesha laga haystaba ilaahay unbaa og iyo isaga unbaa is og so inaan ku qanacsanaano oo aan isla barbardhigin hadda dhibaatooyinka marka laga hadlayo dhimirka hadda soo batay waxyaabaha ugu badan weliba dhalinyarada marka laga hadlayo ayaa waxay tahay isla barbardhigistaasi in qofkii uu fiiriyo maxaa la yiraahdaa qofka kale waxa uu haysto waayo baraha bulshada oo dhan aan wada isticmaalayno applicationada aan isticmaalayno oo dhan maxaa loo soo geliyey filter oo ah adoo oo make up marsan oo turkadaada kuu marsan tahay adigoose si kale ah filter oo wejiga dhan kuu nadiifinayo waxaa yani micnaheeda oo dhan waxaana loo soo geliyey dadkii in uu wuxuusan asiga ahayn inuu iska dhiga soomaa so wax walba oo aan aragno in aanan aanan la barbar dhigin aanan ilmaheenana aanan ilmo kale ula barbar dhigin xataa yani dhibaatooyinka dhacdaa waxay tahay oo caruur badan markaan wareysanaya ii sheegen waxay dhaheen waalidkii wuxuu kula barbar dhigayaa waalid kale wuxuu leeyahay ma aragtay hebel iyo heblaayo ilmahooda jaamacaday dhigtaan adigana meeshaan soo taagnaaw waxbaha dhiganin marka wuxuu yidhaahday waalidka wuxuu u malaynayaa inuu dhiirigelin ku siina dhiirigelin ma ku siina dhan niyadaaba kaasii dilmaysa waxaa leedahay okay ilmahaas haysatahay iyadana waxaa laga yaabaa waalidka beri bay u shaqayn jirtay taa iyaga markii wadankii la joogay ama maaragtay lagu jiray dabci kale laakiin imika waktigii laysla barbardhigaya ma aha waa run lama joogo marka taasina yani mawduucan keliya ayaa wuxuu noqon karaa hal mawduuc keliya aan ka wada hadalna laakiin haddaad maskaxdaada ay kusoo dhacdo yani waxyaabaha aan iska bedelayna ha noqdo sanadka soo socda oo ah yani hadday niidaada mar kusoo dhacdo ama aad aragto buraha bulshada aad ka aragto qof si kale ah ama wax kale ah ama wax haysto adan adiga haysan marna ha dhihin yani maxaan u heli waaye midda kale aan usii baahannahay diin ahaan ayna dhahayso keliya maasha allah ma ma ma nagu filna waxa aad dhahayso waxay tahay baarak allah ilaahay qofkaasi ha u barakeeyo yacni baarak allahdaas aad dhahayso qofku muxuu dhalinayaa ilaahay adigana kaaga inuu kuu barakeeyo
niyadaada inuu qanaaco ku siiyo qanaaca inuuna siiyo marka ilaahay niyadeena qanaaco ha siiyo maxaa la yidhahdaa mid hana noqoto waxyaabaha aan iska bedelayna insha allah sanadka soo socdo midda lixaad ayaan waxaan dhihi lahaa wax yar hadal wax badan dhegeyso wax yar hadal wax badan dhegeyso ilaahaaba noo uumay ilaahay wuxuuna sii laba dheg iyo hal af micnaheeda waxa waaye wax badan dhegeyso wax yar hadal haddii xataa la fikiro loojig ahaan loo fikiro yani hal haddii laba afna la siin lahaa ama afar afna la siin lahaa maanta dhan waa daldalmi lahayn waa hadli lahayn laakiinse labada dheg waxaana loo siiy inaan marka aan dhegeysana ilmaheena wax badan wax yarna aan hadalno aan dhegeysano labada xaasoos qaba ha is dhegeystaan wax yar aan hadalno hadalka badan laftirkiis waxbuu haleeyaa waxay keenaysaa murun waxay keenaysaa yaa raynaayo anigaa kaa raynaayo anaa kaa awood badinaayo keenaysaa marka in qofka uu wax yar hadlo wax badan uu dhegeysto ayaan dhihi lahaa xataa bulshada aan la nooshahay xataa ha noqoto waa waxa aniga laftirkeyga aan aan ku dadaali doono insha allah qaybta aan si fiican ugu dadaali doono ka mid tahay midda todobaad aniga intaan unbaan ku ekeen doonaa adaan kuusii dhiibi doonaa yani koley waxaanoo dhan waa ka wasoo wada hadalnay laakiinse intaana igale laakiin midda todobaad aan leeyahay waxay tahay markaan reerkaaga aad ilmahaaga aad aad aad wada hadlaysaan ama xaaskaaga ama labada xaas isqaboo kaleeto gorgortanka yare in badanna u sharax yani maxaan ula jeedaa waay mowqifkaagii iyo ra'yigaaga u sharax intaad gorgortami lahayd sax sax ha in wixii loo fasiro sababta ah waxaan loo sameynaya waxaan loo yeelayo laakiin gorgortanka inaa maanta oo dhan taada la qaato yaree waxa sharax qofka kalena ra'yigiisa dhegeyso waa inaan dictator la noqonin dictator micnaheedaas u dhigmaysaa yani inaan dictator la noqonin in iyaga laftirkooda ilmaha laftirkooda ay bartaan laftirkooda waxay keenaysaa inay iyaga laftirkooda bartaan inay gorgortanka yareeyaan oo in badan ay kuu sharxaan meeshaasaan rabaa inaa aado okay yani maxaa kasoo waxaan kasoo sameynayaa saasi saas yani waqtigan yani wixii waxay noqonaysaa labadii qof waalidkii iyo caruurtii waalidkii iyo ubadkii iyo labadii waalidba in ay meel isugu yimaadaan waa run waa run yacni mararka qaarkood xitaa haddaad eegto shaqada inta badan shaqada iyo waxaan ciyaalka markaan wax ku odhanaya dhinaca shaqadan ula barbar dhigaa ay mararka qaarkood ku odhanayaan annagu shaqaale manihina maxaad maalin walba shaqada markaad manager meel ka tahay dadkii shaqada saad ugu sheegto sababta wax loo bedelo wanaad u sharaxdid ood ku tirahdid sidan aanu samaynaynaa sababtaan u samaynaynaana waa sidan ood u tilmaamto maaragtay meeshii ugu sarraysaad u socotaan marka hadday dadkii kuu shaqaynaya ama shaqaalihii aad adigu ka mas-uulka tahay aanay ogeyn meesha ay ay u socoto fikradaadu dee iyagina waxa weeye ma gelayo dhiirigelin marka anigu ciyaalka waxaan u arkaa adiguna inaad manager tahay iyagina ay yihiin shaqaalihii aad hagaysay
waa ina waxay marka u sharaxdaa waa in badan sharaxdaa maxaa kale noogu kordhinaysaa marka adiga
wax badanoo kuwaaga ka gedisan ma ku kordhinayo laakiin waa uun isla meeshii waxun baan rabay yani inaan dadka xusuusiyo wax alla wixii aad rabta inaad noloshaada ka bedasho fursad ayaad weli haysataa intaad nooshahay ee uu ilaahay nolosha kugu sibay sababtaa intaad neefsanayso wax waad iska bedeli kartaa haddaanad xitaa lacag haysanin aad sadaqaysato ilaahay wuxuu kaaga dhigay kelmadda wanaagsan inay la mid tahay sadaqada marka yacni waxyaabo badanood samayn lahayd bedel baa jira xitaa haddaanad awoodin maaragtay aad samayn karto waxaa jirtay aayad suurat racad ku jirtay ma ahayd in allah laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waxaan xusuustaa qur-aanka waan akhriyaa waan khatimaa laakiin ma xafidin runtii qur-aanka aayadda inta marin qur-aanka akhriyay way badnayd maalintan aayaddan aan akhriyey ee aan indhahaygu qabtay niyadda aan ka akhriyey faadumaa la soo hadlay iyo qof kale waxaan ku idhi aayaddanaan arkay markaasay tihi way jirtaan muxaadarooyinka dadku way kusoo qaataan wadaadadu weligay uma fiirsan aayadda yacni qur-aanka waan akhrinaya laakiin niyadda kamaan akhrin marka aayadda horta waa dhinac aayadda micnaheedu waxa weeye ilaahay qoom waxba kama bedelo waxba kama bedelo anigu tafsiiro badan maan arag laakiin tafsiir quraan arkay oo ah ilaahay kama bedelo ummadda ama iyagoo dhibaato ku jira inuu ugu bedelo khayr ama iyagoo cakiskii maaragtay khayr ku jira inuu dhibaato ugu bedelo ama iyagoo lunsan inuu soo hanuuniyo kolley un ummadda ilaa iyagu naftooda wax ka bedelaan ilaahay wax kama bedelo marka hadday ummaddu ay khayr ku sugnaayeen oo ay halaabeen micnaheedu waxa weeye iyagii baa ishalleeyey oo iyagii baa naftoodii wax ka bedelay marka waan usoo noqon doonaa saan isugu xidhay laakiin aayaddaa maalintii aan qalbiga ka akhriyey layaabba ila noqotay waxaana nasiib darro ahayd inaan muddo qur-aanka akhrinaya sanado badan oon khatimo oonan weligay dhaadin xitaa aayaddaa waxa kaloo jirta maahmaaha caana qofka la yiri inkastoo dadku isku haystaan inta badan mahatma gandhi ayaa la yidhaahdaa ayaa isagaa laga soo tabiyey oo ah be the change you want to see in the world inaad adigu noqoto isbeddelkii aad ka filanaysay adduunka markaasay way isku wada xidhan yihiin waxaan markaa kusoo gabangabeynayaa filim baan xalay daawaday filin caruurtu ahaa markaa ciyaalkan la daawaday filinku qofna wuxuu ahaa macallin ah oo aad u rajaynayay inuu maalin meel caana uu ka tumo music uu musician ka noqdo ninkii markuu wuu dagaalamay wuu dagaalamay noloshiisii dhan buu ku xidhay inuu heerkaa gaadho maalintii markuu habeenkii masraxa istaagay ee uu masraxii soo sameeyey ay ka soo baxeen habeennimadii ayuu naagtii caanka ahayd muusiga u tumayay wuxuu ku yidhi haddana maxaa dhacaya markaasay tihi waxba berina waanu soo noqonaynaa sidii baanu samaynaynaa markaasuu yidhi nolosheyda waxaan sugaya caawa inaan music kula tumo markaan se sameeyey waxba iskamay kay bedelin noloshaydii weli sideydii baan dareemayaa markaase waxay ku tidhi kalluun yar ama malaay sida loo yaqaano ayaa hooyadii u yimi markaasu wuxuu ku yidhi waxaan rabaa wuxuu yidhi ma sugi kara ilaa aan ka tago badda weyn markaasay ku tidhi baddii weyneyd baad ku jirtaa markaasuu yidhi tani waa biyo yar buu yidhi masay tidhi maahay waa baddii weyneyd marka saddexdan haddaan isku soo yani oraahdamararka qaarkood wixii aanu haysanay ayaanaanu arkaynin nolosha markaa bedelku bedelku albaabka kuguma imanayo kuguma soo garaacayo bedelku anagu naga bilaabma haddii ummadda aad ku dhex jirtaa qoomka imika bulshadeena dadkeena aan ku dhex jirnaa wax badan baa ka khaldan laakiin haddana qof walba anagay mas-uuliyaddeena saaran tahay inaan isbedelno uma baahnin inaanu baddii weynayd tagno biyahanan ku dhex jirnaa waa baddii weynayd marka dad badanoo naga mida haddaad ciyaalka weydiiso waxay ku odhanayaan sidaasaa noqon doonaa dad badan baa raba inay isbedelaan inay qof fiican noqdaan inay diintooda xoojiyaan laakiin uma baahnid inaad sugtid sanadka dhiiganaad bilaabi kartaa baraad bilaabi kartaa hal waxbaad ka bilaabi kartaa marka waa inaan anagu nafteena marka hore ku noqono inta aanaanu bulshada wax kusoo insha allah waxa kaloo aad aanu kaloon insha allah idinla wadaagi doona waxaad naga filan doontaan oo ah mawduucyadan ma rabtaa inaad bilowda faadumo mawduucyadii waxaad ka xusuusid waxaan isleeyahay sanadkan soo socda insha allah mawduucyo xiiso leh ayaan soo wadnaa waxaa ka mid ah yacni hababka tarbiyadda ama waalidnimada aan yani ha daraasado badan ay sheegeen ayaan sheegi doonaa noocyo badan oo waalidnimada iyo tarbiyadda iyo ay ka mid tahayba
waxaa kaloo nidhi inay muxuaha sidaan waalid ahaan iyo shaksi ahaan isu kobcin lahayn oonu isu wanaajin lahayn
iyo sidii aan ula dhaqmi lahayn caruurtayna ama yani ciyaalkeena da-yaasha kala duwan ah gaar ahaan da- dugsiyeedka caruurta ka yar ilaa labaatan jirada ayaan aad usoo aan usoo qaadan doonaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo barnaamijyo ah mowduucyo ah
waxaa kaloo niri inaanu kasoo wada hadalno sidaanu xidhiidhkeenna iyo xidhiidhka reerkeena u adkeyn lahayn sidaanu usii fiicnayn karnaa iyo insha allah mawduucyo badanoo de aad naga soo codsan doontaan ama aad nala soo wadaagi doontaan nala soo wadaaga wax alla wixii idin xiise gelinaya aad isleedihiin in aan ka hadalno insha allahna maanta dhiirigelintaasi aan soo aan idinla wadaagnayna waxaan jecelnahay inaan ra'yiyadiina maqalno oo nala soo wadaaga waxaad idinka nagu soo kordhinaysaan waxaan isku dayeynaa baraha bulshada instagramkeena in aan kusoo qorno wax alle waxaad nala soo wadaagtaan oo dheeraad ah maxaan haddaba leenahay sagaley waxaanu leenahay insha allah ilaahay sanad wacan oo khayr qabaha nooga dhigo caafimaad iyo in ummad badani ay iswanaajin doonto khayrkeenuna badan doono waxaa kaloo noo hirgelisay mar walba dadku xusuuninayna nuura wellbeing podcastkan waxaanu rajaynaynaa inaanu sidaad naga filanaysaan aanu khayr idinku soo gudbin annaguna waana insha allah aniga iyo faadimo oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته